ku dhowaad shan kun oo qoys oo beeraley ah oo hoos timaada degmada jowhar ayaa la gaarsiiyey abuur isugu jiro galey digir sisin basal yaanyo iyo qare kuwaas oo ahaa beeraleydii ugu saameynta badneyd ee fatahaada webiga shabeelle aafeeyeen madaxa mashaariicda hay-adda samsam eliyaas sheekh axmed ayaa sheegay in ay beeraleydan u baahnaayeen islamarkaana uga warbixiyey reediyo isna ay waxyaabaha ay bixiyeen qorshuhu waxa weeyaan dadka beeraleyda ah fatahaadihii ugu dambeeyey ay dhibaateeyeen beerahooda ay maasheeyeen ee haddeer rabaa inay wax beertaan inaan siino abuur dhammaystiran oo ka kooban toban kiilo oo masaga ah toban kiilo oo digir ah toban kiilo oo galley ah iyo yaanyo iyo qare iyo basal intaas ayaa la rabaa tirada guud ahaan beeraleyda taargetka ah waxaa weeye afar kun siddeed boqol iyo konton beeraley ah qaybintiina waxay maraysaa dee meel gabagaba ah waxaan rajaynaynaa in wax soo saarka gobolka wax badan inay iska bedelaan oo wax soo saar fiican la heli doono sanadkan insha allahu tacaala beeraleydan waxay degan yihiin toddobiyo toban tuulo hoos yimaada magaaladan jowhar waxaa weeyaan waa tuulooyinka ku teedsan webiga fatahaaduhu ay aadka u saameeyeen kuwan waa kuwii ugu darnaa fatahaaduhu ay ay ku dhufteen dhibaatada ugu badanna ay ka soo gaartay biyobaxadii ugu dambeysay iyo kuwii ka horreeya solo noqday waxaa jiray oo qaybinta abuurkan waxaa ka horreeyey tababar aan u samaynay beeraleyda laba boqol oo beeraley ah ayaan ku tababarnay farsamooyinka beeraha qaabkii ayaga ay u yaqaaneen iyo cilmi aqoon kaloo loogu sii daray dhiirigelin aan u samaynay beeraleyda marka tababarkaasi laba boqol qof bay ahaayeen boqolkii qofba saddex maalin ayaan u samaynay tababarka marka totalkii waxaa weya lix maalin ayay qaateen tababarkaas wuxuuna intaasi ku daray in ay jireen tababaro la siinayay laba boqol oo beeraley ah ka hor inta aysan qaadan abuurka si ay ugu dabaqaan aqoonta ay qaateen xilliga beera abuurka la gaaro sidoo kale waxa uu sheegay mas-uulkan inay jireen lacago dhigjoojin ah oo la siinayay ku dhowaad kun qoys kuwii ugu darnaa qoysaskaasi waxaa kaloo jiray dadka ugu nugul oo ugu liita ma garanaysaa cidii cidi dhaqaalaysanana aanay jirin ama wax usoo raadisa biil usoo raadisa aanay jirin kuwaas iyaguna si gaar ah ayaa waxaa loo siinayey deeq kaash ah oo toos ay ugu soo dhacaysay lambaradooda saddex bilood ayaa qorsho u ahaa hadda laba bil bay qaateen bil baa hadda u dhiman taasna waxaa weyn waa in ka gaarsiis dhigjoojin dhigjoojin weeyaan maadaama elihii dhaqaalihii ay ka baaba'een oo beerihii ay magaranaysaa ay gabeen qoyskii wuxuu qaadanaya lixdan doolar lixdan doolar guud ahaan tirada aan siinay waxaa weeyaan toddoba boqol iyo toddobaatan qoys oo ah dadkii ugu nugul ugu daran ugu jilicsan abuur abuur bixintan hore waa u bixinay dhowr jeer kanna wuxuu ka mid yahay kuwii hore aan bixin jirnay shaqadeenu shaqaa hul cusub maahan hore waa ugu shaqeyn gobolka waxbarashada caafimaadka beeraha intaba garab weyn ayaan ku siinaa reer midla shabeelle hay-addan ayaa ka shaqaysa dhanka beeraha waxbarashada iyo caafimaadka guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe sida uu sheegay ilyaas